dhegaysiinba waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington caawana waxaan idinku hayaa dhegaystow maxaad kala socotaa gabadhii ugu da'da yarayd ee caalamka ee ilmo dhasha tii u horraysay iyo tii ugu dambaysay ee maalmo ka hor uun iyana ilmo dhasha sidoo kale imis eray ayaad u taqaannaa ereyga madow amaba magacyada ku baxa midabka madow dartii waxaan sidoo kale idiin hayaa barafka dalkan maraykanka iyo wixii kala qabsaday sahre cabdi oo v o eeda ka tirsan qaybta dambena dhegaystayaal waxaan idinku maqashiinayaa ma huraan dalkaygow waxa caalam magac iyo umuunad yeesho dhulka waa macaanshaye dayaxa iyo dhammaan meelahoo idil meel sare ku maqan yahay adna meel cidlaabaad soomaali maqanay isku mudhuxsateen oo aad la yuururtaa muran waa qayb kale oo ka mid ah uguna dambaysa waraysigii abwaan lagjar uu dhowaan magaalada tron ee waddanka kanada kula soo yeeshay ibraahim xasan daandurey oo v o eeda ka tirsan waa caawayo cawayska dhegaystow imisa eray ayaad u taqaannaa ereyga madow amaba magacyada ku baxa midabka madow dartii cabdulqaadir nuur xuseen maax oo ah cilmibaare taariikhda afka iyo dhaqanka soomaalida ayaa in ka badan toban eray oo loo yaqaano midabka madow inoo sheegaya caawa maax mar kale soo dhowow caashay aad iyo aad baad u mahadsan tahay af soomaaliga mararka qaarkood sidaad u baarayso ood kolba gobol iyo u eegayso dadka dhaqankooda iyo hadalkooda iyo afkii iyo siaad u eegayso yaa waxaad runtii aad dul istaagaysaa ereyada qaarkood oo ku tusaya hodannimada afka soomaaliga uu leeyahy bal tusaale ahaan iyadoo weliba sidaa raamisana qaar badan ay maqan yihiin inta anigu baaridaan ku helay ereyga mado madoobe magac weliba magac bay ku wada imaanayaan magac keliya mooye wixii kale xitaa si kale u odhan mayno magac qof loo bixiyey baan ku odhanaynaa oo madowga dartiis loogu bixiyey madowga dartii loogu bixiyo magac keliya uman tirinaynaa waa garta ayay soomaalidu mixnii markaad eegto afku hodan siduu u yahay yaa waxaa ka mid ah haybe waa madow dhuxul waa madow maygaad waa madow shiil waa madow uule waa madow hurre waa madow tuke waa madow yusur waa madow gadiid waa madow dacar waa madow sugulle waa madow meecaad waa madow intaa oo magaca waa laba iyo toban magac marka madoobe lagu darana waa saddex iyo toban magac oo dad loo bixiyey dhammaantoodna waxay tilmaamayaan midabka madowga qofkaa midabkiisa laakiin maaxa waxaad ka tagtay kuulow boorow kuwaasoo dhan waad waaye ka tagtay waa kuulow runta waa runta weliba gobolada caalka jubbaland la dhihi jiray boorow baa loo yaqaan madowga haye iyo kuul iyadana way jirtaa waa runta meelaha qaar ba waxaa laga yaaba xitaa jubbooyinka in meelaha qaarkood magaalka laga yidhaahdo magaalo oo kale gabar marka loo bixinayo magaal inuu magaca madow yahay isaguna waaw marka waxaad leedahay afka soomaaliga waaban loo fiirsane kelmaddiiba dhowr iyo toban bay noqon kartaa aad iyo aad ba ereyga hadda weliba waxaan isleeyahay waa arintaan anigu ogaaday inta aanan ogaa ee kale ee dhaqanka iyo afka iyo deegaanada kale ay kusii kala duwan yihiin ayaan aaminsanay keliya inuu intaa aada uga badan yahay
iyadoo waddankan maraykanka lagu jiro xilligii qaboobaha maalmahana uu baraf ka da'ayay gobollo badan oo dalkan maraykanka ka mid ah ayaa gobollada waqooyi bari ee dalkan maraykanka oo ay ku jiraan magaalooyinka new york iyo boston waxaa ku dhuftay duufaan baraf wadata kuwaasoo meelaha qaar ay gaareen siddeed inji sahre cabdi oo v o eda ka tirsan oo hadda muddo sannada joogta dalkan maraykanka ayaa markii u horraysay aragtay baraf dhulka daadsan sahro waxay si niyada oo kaliya laaba nooga sheekaynaysaa dareenkeeda ku aadan qacdii ay aragtay siduu u eg yahay baraf hawada sare ka soo daadanaya sahro caashoy barafka wuxuu ahaa horta midaan muddo badan ka dhur sugayey dad fara badan ayaa waxay dhihi jireen snow ama baraf ayaa imaanaya markii la gaaro bilaha febraayo maarj iyo bisha kale ka dambeysa abriilba marka waxaan islahaa kolleyba snowgu wuu imaan doonaaye maxay noqon doontaa xaaladdu qabowgu heerkee ayuu noqon doonaa dhar nooceeye ayaad ka qaadan doontaa kabaha sidaan sidaas ugu fakaraya ayaa subax subaxyada ka mid a anoo caadiyan shaqadeedii usoo kacay inaan soo aado aroortii hore ayaan waxaan eegay had iyo goor waad ogtaho wadankan waxaa lala socdaa weedarka qabowga inta uu la egyahay n mararka qaarkood daaqadaha ayaa la fiiriyaa ee dhalooyinka waxaa la yidhaahdaa bal banaanka aad fiirisid ceeryaamo iyo wax inay ka jiraan mase waxaan arkay dhulkiioo dhan oo wada cad baabuurtii la dhigi jiray guriga aan degannahay qaybihiisa lagu baarakangareeya baabuurta ayaan saa u fiiriyay mase wixii oo dhan waa wada cad yihiin markaasaa waxaan idhi saaka shirkadan baabuurta soo wada dhigatay maxay ahayd sodareentaa wariska oo ah guriga aan ka degannahay ee xaafadda virginia waa garta waxaa tiri baabuurta wadcadeed meesha lasoo dhiga maxay tahay haa waan soo daadegay weli igamaysa dhaadhicin in baraf uu saa ka da'ay hoos ayaan usoo degay gurigii dabaqi dhowr iyo tobanka ayaan kasoo degay dhulka markaan imid ayaan haddana waxaa arkay dhulkii aan imidee hoose wada cad dhirtii iyo derbiyadii iyo wixii oo dhan markaasaan iri nacam allailahe barafka la sheegi jiray saaka waad is haysaan maxaa dhici doona laakiin se hore markaad u fiirsato marka dadku ay maqlaan baraf iyo barafkan marka uu da-ayo waa kala labo tusaale ahaan markuu barafku da-ayo dadka soomaalida ayna dhegaysanaya ama laga yaaba inaysa weligood baraf arkin barafkan wuxuu u da-aa sidii suuf lasoo daadiyo kale oo meelaha dulduulayo kale roobkii oo socda waxaad moodid roob oo kale oo cirka kasoo daadanaya oo suufa oo markaad saa usii fiiriso barafka dadka soomaalida waxaa laga yaabaa markay ku fekeraan wax sida quruuraxi kugu dhacaya ama dhagaxyadii ama dhagaxyadii oo kale Waa ah sidaan u haystay anigu.
waa saan u haysanay waa ka duwan yahay waxaad suuf moodid oo jilicsan waaye oo korkaaga saa ugu dhacayo jaakadaa waa qabtid kaa iyo- soo batay marka kiyoo soo badanaya dhulka markuu wada dhaco ayuu ayuu dhulkaasi wada cadaan ka dhigaya guryaha derbiyada dhulka baabuurta dhirta meel walbo hal midaboo wada cadaanoo isnowga ay u yaqaanaan ah ayuu saaraya marka waxaa la leeyahay xataa haddii laba beri uu sii yaallo dhinaca kale wuxuu isu rogaa qururad oo kale sida dhalo dhulka taalloo kale waata lagu burburo waa ta lagu samibaxdooda kala garanayn in waxaanay dhul ay yihiin biyo uu yaallo iyo inuu yahay isnowga ay sheegayeen barafkii marka markaad si lama filaana cagta saa ugu saarta ayuu cirka intuu ku geeyo dhulka aad ku jabaysaa qudheeda markaa wadankan koo imid waxaa layidhi een, barafaa da-ay barafaa da-ay markaasa waxaa lagu yidhi weli ma ku kufta barafka markaasaan yidhi maya weli maadaa mareykan yimid marka barafki waad aragtay ma mareykanowde En, caashooy aan kuu dhammaystire halka iigu yaabka badneed waxay ahayd subaxii markaan inta kasoo degay baabuurkii aan raba inaan xafiiskii soo abbaaro anigoo leegleegsanayo si qurux badanoo haddee xoog ee ku dheehanto alasey hurdo kasoo kacay u socda laafyaha lulaaya
dareen innaba ha la ekaata anigoo aanan qabin iyo digniin toonna ilaan barafka digniin iyo dareen badan buu leeyahay dadka mar- aad iyo aad saanta halka aad dhigays waa inaad ka warqabtaa oo taagtaagsataa si degan aad biyo meel yaala dad aragtad fiirisa ile biyo biyo waawegii adaaba sheegan laakiin waa biyo dhegay oo dhalo u ekaaday anigii waan ku orday cirka intaan u booday ayaa si lama filaan aan dhulka ugu dhacay dhac saaxiibada ila socda ayaa sahraay ma dhacday ma dhacday bal ma caafimaad qabtaa waan caafimaad qabaa markaan iriyo istaagay ayaa waxaa la ii- la ii raaciyay oo qof walba uu yiri maraykanba haddaad timidood baraf aragtooda ku dhicin ama aadan dhulkaba aadan marna soo taaban wax jira maaha wax dhici kara maaha mareykanoobayba maada maraykaroobin laakiin saaroy aniga marka weli maraykanimadu way ii dhiman tahay shaki kama jira baa la yidhi waa in aad ku dhacdaa mar wanaad ku kuftaa marka mar walboon socdo ahey aadaan isku ilaaliya waxaan isirahdaa dhicitaankii la sheegaya marka weli barafkaas anigu ma dhicin ilaah baa iga badbaadiyey ilaahay hadda dig- digtoonaanta aan qaba hadda waxaa ka mid ah inaan kutubo markaan arko barafka oo aan dhulka hoos u fiiriyo oo aan maaragta saan aan qaado qooley saan qooley ayaan maqli jiroon taagtaagsado
waa hagaag welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a waana sagaalka bisha february sanadka laba kun saddex iyo toban dhegaystow maxaad kala socotaa gabadhii ugu da-da yarayd ee caalamka ee ilmo dhasha tii u horreysay iyo tii ugu dambaysay ee maalmo ka hor uun iyana ilmo dhasha marna dhegaystow madaxaagama ku soo dhacday in gabarh ka yar lix sano ay ilmo dhali karto waa dhacdo la yaab leh oo horey u dhacday oo tii u dambaysana ay hadda taagan tahay waxaa stuudiyaha la fadhiya maxamed colaad xasan oo sheekadaasi aad indhaha si gaara ugu hayay colaado bal tii u horreysay ha ii dambayse bal midda hadda taagan E, caashay horta gabadhan waxay ahayd mid qabsatay telefishinada dalka maraykanka iyo jaraa'idada oo dhan inkastoo sheekadan e, gabdhaha yaryar ee dha- da- ilmaha dhalaya aanay ahayn mid cusub haddana waxay e, si gaara ugu cusbayd en, waqooyiga ameerika iyo meelo ka mida oo dadku ay aad ula yaabanaayeen gabadhan oo magaceeda lagu soo gaabiyey dafne ayaa waxay ku nooshahay magaalo la yidhaahdo e, guadalajara oo ku taala dalka mexico ee maraykanka ay dariska yihiin E, waxay dhashay gabar iyadoo sagaal jira oo hadda sagaal sano bay jirtaa marka waxay qaaday uurkan sida muuqata sideed sano iyadoo jirta ilaa sagaal biloodna way siday iyo sagaal sanad ku biloodna way dhawaad sida ha.
ku dhawaad ha marka arrinta ayaa si aada loola yaabay oo telefishinada iyo warbaahinta ay ka hadlayeen waaw marka waxaad ka warantaa sidee lagu ogaada gabadhani marka in eh, ay uur leedahay Maxaa- Cashir- maxaa keena marka horeba dareenka ah inay gabadhani uur leedahay cashoy gabadhan mudday xanuunsanaysay eh, intii ay uurka lahayd ba xanuun baa hayay waxaa loo haystay in bura ay caloosha kaga taalo hooyadeed baa eh, kaxaysay cusbitalka magaalada ku yaallay geysay waxna dhaqaatiirtu ay u sheegeen in gabadhooda ay uur leedahay oo eh, waxa caloosha kaga jira aanay bura ahayn oo ilmo kaga jiraan waaw marka bal hooyadii dareenkeeda ka waran naxdin iyo ama kaag baa horta ku dhacay hooyadii een, waxay eh, mararka qaar xataa waxay eedeynaysay eh, dhaqaatiirtii qaliinka ku sameynayey ee een, iyo daweynta ku sameynayay gabadheeda ayay ku eedeynaysa inay iyaga sabab u yihiin oo ay eh, ubadkaa meesha geliyeen marka waxaad mu- waxay muujinaysay inay confusion ama jahwareer ka qaaday eh, wixii dhacay sidii ay uga naxday macnaha dhaqaatiirtii bay leedahay eh, ilmahan ma jiraan ilmahan ma adinka jiraan iyaga abuuraya way isku yara isku dhexyaacday dhayara dhexyacda marka dhaqaatiirtu waxay sameeyeen booliskii bay arrinta u sheegeen Eh, waxaa la baadigoobayaa hadda wiil toddobiyo toban jira iyo aabahii soo koriyey gabadha oo ah adeerkii qabay hooyadeed oo labadaba looga shakisan yahay inay tacadiyo xagga eh, galmada ah u geysteen gabadha yar intii ay eh, intaanay uurkan ayaga ay leeyihiin marka baadigoobka ayaa socda oo arrinta si weyn baa loo hadalhayaa dalka mexico marka coladow marna gabadha iyada ma lala hadla waxma la weydiiyo Eh, gabadhu waxuma sheegayso een, ama kaaga ummadda ku wada dhacay waa iyadana haya marka waxuma sheegayso cid uurkaa u yeeshay iyo meel ay ka keentay waxba kama taqaan waaw marka waxaad ka warantaa ma markii ugu horeysayba gabar da'daasa oo sagaal sano jirta oo uur qaada caalamka cashoy ma aha markii ugu horeysay ee gabar eh, sidan oo kale u da'yar eh, ubad ay dhasho dunidan aan ku noolnahay mucjisooyinkay ka mid tahay ee dunidan ka jira oo ilaahay eh, ummaddu wax ku tusayo waxaa la diiwaan geliyey ku dhowaad toban gabdhood tii ugu weyneed waxay jirtay kow iyo toban sannadood tii ugu yareedna waxay jirtay shan sannadood toddoba bilood iyo toddoba iyo toban maalmood ayay jirta oo keliya waaw waa gabar lix sano ka yar bay lix ahayd sana ka markaa.
yar ayay jirtay marka oo uur qaaday uur qaaday goormay dhacday waxaa la odhan jiray gabadha lina madina eh, dalka beru ayay ku noo- ku noo- ku noolay degmo ku taala oo la yidhaahdo eh, tigrabo ayay ku dhashay bishii sebtembar todolaatankeedii sanadkii kun sagaal boqol soddon iyo saddexdii waxayna noqotay hooyadii ugu yarayd ee abid diiwaanka la geliyo taariikhda caafimaadka dunida cashe waxaase kaaga sii yaab badan waaw hooyadaa shan sana jirka iyo xoogaa ku dhashay ubadka haatan iyo- iyadoo sagaashan jira ayay ku nooshahay magaalada lima ee caasimada wadanka beru waa latin america uur latin american waa marka carruur kale ma dhashay ee gabadhaasi lixda sano ka yar ilmaha ku bilowday maya gaba een, dabcan waxyaabaha mucjisada sidoodaba ma faafaan oo hadda gabadhan laleeyahay eh, waxay ku dhashay mexico dhaqaatiirtu waxay leeyihiin ubad dambe dhali mayso sidoo kale gabadha kale iyadana ku dhashay beru ubadkaaba ugu dambeeyey laakiin ubadkii laftigiisu wuu nool yahay oo hooyadii buu xanaaneynaya marka waxaad- marka waxaad ka warantaa een, een, een, colaada inta badan waxaa naloo sheegaa dumar ahaan ama waanu maqalaa in dumarku ay jirto xilli ay gaaraan in hanaanka jirkooda ilaahay u sameeyey uu u diyaar garoobo inay uur ku qaadi karaan oo ilmihii broseska caadiga ahaa ay soo mari karaan marka gabar lix sano ku dhow iyo gabadhan hadda een, sagaal jirka ah iyadana hadda een, isla latin america ee ilmaha yar ku dhashay sidee ku dhaleen ilmaha sidee kusoo dhaafeen Eh, casho horta inta badan waxaan uurka ilaahay ku abuuray waana mucjiso iska jirta laakiin dhaqaatiirtu inta badan kuma degdegaan in gabadha dhaliin iyo waxay ka sugaan oo waxay sameeyaan qaliin c section loo yaqaan halkan ayay ku sameeyaan oo ah, uurka la- uurka la dooxaa dabadeedna wixii ku jiray uurka laga soo bixiya marka Khatartay qaliin kaga baa lagu sa- fogaanaya.
khatartii kaga fogaanaya marka qaliin baa looga soo saaray oo, ah, caruurta labaduba
qaybtan u dambaysana waxaan dhegaystayaal idinku hayaa waraysigii dheeraa ee uu ibraahim xasan daanduray magaalada toronto ee waddanka kanada uu kula soo yeeshay abwaanka soomaaliyeed ee lagjar
adna igu dheertay sida loogu dhaloodaa dhexda iigu marantood
sida dheeman iyo luul dhaldhalaalka midabada indhuhu ay la dhacayaan ama dhagooridiinley dhashay oo haleelaha dhowr caanaheedii dhitadiyo karuurka iyo dhaydiyo jinoogo dhacdhiidka lagu helo sida loogu dhololaad adna igu dhirta anaku dhexda igu marato anna igu dheer tahay ayaa wiilku leeyahay gabadhan waxay leedahay sida faras dhambaal oo dhayal maaha socodka iyo eebbe orod u dhaliyo urkubaalla dheelmada marka uu dhaqaaq galo aan dhexayn habeen oo ciidana dhamalayso dhoolo tusku caanbaxay sida loogu dhololaad dhexda igu marato adna igu dheertay waa gartay waxaan ku noqonaynaa heesihii kelikelida muuqaaga igu filan hees la yidhaahna waa jirtaa ood samaysay heestaasi bal iiga sheekee ujeeddadaad u samaysay iyo cidda qaadda heesta muuqaagu igu filan waxaa ku luuqeeya een, fanaan cod baxsan een, een, cabdixamiid ayaa ku luuqeeya oo reer maana sootaa fanaan een, da'yar oo aad u cod baxsan laxankana isagaa saaray ee, muusigana cabdiwahaab baa u tumay Een, marka heestaas muuqaagu igu filan baa la yidhahdaa mudantii haweenka haweenadii naftayda midkii la joogaba naftatay umuhatahay waxa caalamub dumar marwa ay ku badan tahay marna kulama simoho adaan kugu maqsuuda kugu maqsuuda waxaa caalamug dumar marwa ay ku badan tahay marna kulama simoho adaan kugu maqsuuda kugu maqsuuda laylayla waxa mawjadaydiyo muucda hadalka uu yahay mar haddaan ku caashaqay maamuus gobaadle ishu macallin weeye muuqaagu igu filan waxa mawjadaydiyo muucda hadalka uu yahay mar haddaan ku caashaqay maamuus gobaadle ishu macallin weeye muuqaagu igu filan
waa gartay ee, hees kaloo waxaa jirtaa ee, dadku ay aad u jecel yihiin oo heestaasi ee, anigu lafteyda ee, waan xasuustaa ee, faruhuba sidooda masirnoo xubnaha oo way kala sarreeyaan anigana sabankan maanta inaan rag kula simo suuroobi weyde suuraddaada oo qura markaan saaro dhaayaha sahwi baan ka qaadaa suuraddaasi bal marka la daawo sahwiga sahwiga laga qaadayo bal iiga sheeke Eh, ibrahim waa mahadsan tahay runtii faruhu dee waynu waynu ognahay oo inay maaragtay ama samooyinkuba ay kala sarreeyaan oo wax kastaaba dee way kala qaalisan yihin ama way kala sarreeyaan marka heesta faruhu eh, dabcan een, waa gabadh waxaa soo hormaraya wiil aad u qurux badan oo dareenkeedii markaa gabadha soo jiidiyey soo jiitay oo ka yaabiyey masalan nebi yuusuf oo kale ayaa waxa uu soo hormaray een, gabdhuu soo hormaray muqmad jaraya dabeedna gabdhihii faraha iswada gooyeen marka dareenka ay faraha gabdhuhu isku gooyeen ayaa dareen cajaa'ib ahaa haye marka een, heestana saasay ka turjumaysaa waa gabadh waxay leedahay faruhuba sidoodaba masina xubno way kala sarreeyaan oo markaa dee heesta saad ka dareemayso anna sabenka maanta inaan inaan kula simo suuroobi weyde sawirkaaga inan yo markaan saara dhaayaha sahwi baan ka qaada Saad.
marka waxa ay ka wadaa ninka quruxda badan ee hormaraya ee nin la mida oo quruxdiisa oo kale adduunka ma jiro haa sidaasay markaa gabadhu u sawiranaysaa Een, waa nebi yuusuf oo kale arrintaas oo kale bay heestu ka duulaysaa Een, laakiin taas iyadaa iska dhaadhacayso lama dhihi karo qaar kaloo ninkaas ka qurux badan inay jiraan ay dhici karto oo anigu aan kamid oo adigu aad ka mid tahay
marka da- waa dareen uun sidaasa oo maaragtay jira markaa de waxay leedahay uun caashiqa ha sii dayn bay gabadha heesta ku soo ururinaysaa siday aniga ila tahay arrinkee samaaye caashiqaa sii dayn oo wayla dardaarmaysaa waxaa qaada fanaanada kaltuun xasan bacaado oo fanaanad runtii fanaaninta aan ku dhaato oo markay heesta qaadaysana dee waxaad odhan kartaa dee waa shucuur runtii waa qof awood u leh inay heesta gudbiso fanaaninta awoodda u leh inay gudbiyaan iyada iyo deeqe axmed geydh iyo runtii canar ismaaciil jaamac iyo n hodan amoore iyo dee rag dhalinyaro fara badan oo ama hoboladii dawaabiray markay dee heesayaan runtii ah, qof qof baa shucuurtiisu runtii aan dareemaa waa gartay heesaha waan usoo noqon doonaa eh, cabdulaahi lecture waxaa jira isna gabay kale oo dadku ay aada u jecel yihiin gabaygaasi oo la yidhaahdo eh, mooga dhegala maxaad ula jeedaa Een, waa horta ibraahimow waa mahadsantahay gabayga mooga dhegala Een, kala taggii iyo burburkii iyo halaagii iyo nacaybkii faraha badnaa ee ummadda soomaaliyeed ku kala dhacay ayaa gabaygu ka turjumayaa marka waxa weeyaan gabayga shucuurta ka muuqata waxa weeyaan een, anigu bulshada suugaantaan u hayaa Ee, marka ummaday adiguna dee een, aniga heesta igu daa een adiguna midnimo iyo walaalnimo u dega rogo oo nacaybkan faraha batay ka diga rogo yaa gabayga nuxurkiisu u dhacaya marka waa mooga dhegela oo bulshada waxaan ku mataalay waa mooga dhegela een weyna dhegelaadahay warna ma galo markaa suban cugman bugman afalaay yabsurun baan u malaynaya in aayad quraan ahayd marka een waana bulsho aan waxba qaadanayn bal gabaygii wax nooga tiri marka gabaygu sidan u dhacaya beriga hore markay dhibaata dhacdo waa la sabata bixin jiray dhab- sabata bixintaasna cidun baa sabata bixin jirtay marka war maanta malaha ma dhalan miyaa arrintu maxaa shucuurta dheereeyey maxaa wakti fog maxaa ummadda een, adduunku maanta isha ugu wada hayaa oo aragtidaas dheer maxaa keenay marka gabaygu sidaan u dhacayaa Een, anigoo fanaanin fara badan ku halqabsan doono oo aad ka dhex dareemi doontaan culimada caadiga ah ee dhexdhexaadka ahna waan ku halqabsan doonaa oo gabaygu aakhirka wuxuu ku gebagaboobi doonaa een, waa duco iyo maaragtay marka gabaygu saan u dhacayaa waa duni mudnaantii muxubiya israbistii midnimiya kalgacalkii lagu moodi jiray beri ismaandhaafe delayoowadi maalin iyo leyl u maleegan hoogoo majaxaabo mooye aan wanaagu meel dayan waa duni nin magacliyo dhammaan mihidisiintii maqaadiir markay tami mashaqada bogsiin jiray nafta mele ka qaado aakhirow maleegto oo aan macood lahayn weli duni weeye maadloo taariikh madoobaad inuu maanta nagu dhaco minallaahi weeye ummad maanka beesho maqaadiir haleesho ay masiiba sidataan madaxii u hoos maray digow maaganahayo misna celinku deeya madmadow qabiil iyo mugdi kala dhex galay baa ismaandhaafka keeno inta ay misciriraha masduleydka uga yimi iyo shaabah miiruhu isku maran yihiin oo isla maxdumayaan male lagu nagaadiyo marna nabad heegina milil iyo sundaaqdaye mariidyo hubwadatadu way muruga oydaye xasan marin habow bay bulshadii ku madhataye marba sebanku waa siyasoo masiiba may dhicin jiitama ka magac dheer waxse imaadi joogtaa jubba way madowdee markay nabad ka maagto ay midnimada diidoo loo maara waayaa inta guul ka mudan oo magacii la helabaa mooradoo doroskii meel dheer ka muuqdo ishu milicsanaysee hibe maxamed cadar iyo maxamed axmed saadi iyo marwo iyo cigaal iyo maryan iyo nagruumi iyo dalays muranku inuu baxo maandeeqan maallaydik iyo murwoo idil iyo muusig waxaa tuma fanaaninta magaca leh marun doobirii dhaha afartaasi miinley murtidii ismaaciil ama maahirow dhuux cali aadan marin jiray sayid maxamed dhoodaan masaladii salaan iyo midhihii cismaan iyo mahiygaankii raagiyo mawjadihii hatraawiyo qays maayadiisii sanku maxamed xaashi iyo yamyam iyo makayti iyo xasan muumin ganay iyo cabdimalow siciid iyo iyo tiriyow maasadan moogadhagala weeye markay xaaja murugto maasadee tukubi jiray midhihi iyo tusaalaha macniya ujeeddada maasada ku magacow midna ii ogsoonow samow maxamed aarbaa miyurkhoof ku sheegoo muddo aan dhowan yidhi muran wuxuu ka joogaa magalootiga basmilegi hadduu galo majari habaabiyo waxamaan ka soo celin allah yow lagu magan muslim adigu marag anoon mooganayn taas ayaan meeriskeed iyo halka ay ku maqan tahay raacdo daba maqiiqin oo aan midnimo ku baaqaa mahuraan dalkaygow waxaa caalam magac iyo umuunad yeesho dhulka waa macaashayey dayaxa iyo dhammaan meerahoo idil meel sare ku maqan yahay adna meel cidlaabaad soomaali maqanay isku mudhaxsateen oo aad la yuururtaa muran mahuraan dalkaygow murti lagu hayaamiyo anna maasay guddaa adna mooga dhagalay tala lagaa maarmay midnimo u degal rogo midnimo midnimo u degal rogo adna mooga dhagalay midnimo u degal rogo gabaygaasi dheer uu noo marinayey abwaan lagjar ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana uu gabagabo u ahaa gabaygaasi waraysigii dheeraa ee uu ibraahim xasan daanduray magaalada toron ee waddanka kanada uu kula soo yeeshay abwaanka intaannu mar kale kulmayno isma dhaafno yaar